weli waxaynu ku guda jirnaa wararka la xidhiidha ciidamadaasi jabuuti ee lagu weeraray magaalada beledweyne ee taliyaha ciidamada jabuuti ee soomaaliya ayaa waraysi siiyey idaacadda v o a waxaanu kaga hadlay weerarkaasi maanta lagu qaaday maleeshiyada al-shabaab ay ku soo qaaday saldhigga ciidamadoodu ay ku leeyihiin magaalada beledweyne taliyahan oo lagu magacaabo korneyl xasan jaamac faarax ayaa sheegay in ay kaga dhinteen weerarkaasi laba askari ismaaciil xuseen farjar ayuu goor dhoweyto uga waramay magaalada beledweyne isagoo ku sugan khaadka telefoonka horta meelaha ku kalahayd shanta saac amba amba kow iyo tobanka iyo xoogaha markay ahayd baabuur maaragtay reeroo sidii khudradii wax ku raran yihiin yaa xerada maratay meel u dhow sakaa maray marka siduu u socdan buu soo rigo maaragtay xeradii xoog usoo hagaagay kolka askartii baa kolka dabalka soo ordeel ka askartii maaragtay rasaasti fureen marka ninkii darawalkaabay dileen baabuurkii adeato maaragtay darawalka dabalkiisaday wuxuu ku qarxay labaatan mitr ilaa shan labaatan mitr iyo hortiisa ku qarxay xeradii meelaha tobaniyo qofna markuu qaraxiiba iyaguna soo baxeen oo sida badbadi ay u dhacdo iyaguna rasaas fura iyaguna kasoo baxay meelaha xaafadaha marka waa la waa la joojiyey yagiina waa la joojiyey si fiican bay askarta isku difaaceen marka waa ficladii dala ficaanigaay weligoodba sameynaya shaabka waan gartay maxaa khasaare soo gaadhay askarta oo bartilmaameedku ahaa saad ii sheegtay walahi de sida xerooyinka iy maratay biseen muqdishoa ka dhacdo oo kalan bay ahayd qarax iyo toban toban shabaab oo daba socota yay ahayd laakiin sidii natidaro si ay doonayeen noqon weyday anaku aad ba meesha ku qarxay iyo iyo waxa maratay khasaaraha tuliga aad bay yartahay ma garatay waan gartay ee dadka qaarkood baa le dhimashaa jirta oo ilaa askar dhimashaa baa jirta idinku dhinaciina wax dhimashay ma jirtaa marka shicibka laga saaro a laba askari baa jirta laba askari baa jirta shicibkuna u jiraa xaggoodana khasaaraha way way qaateen baa layidhi dhimasho badda iyagana ku dhacday way qaateen baa la sheegay cid gacanta ma ku haysaan iyaga ka mid a waxaa la sheegay in mid ka mid a dareewaladoo kale ciidamadiinu aad gacanta ku dhigteen oo isagu gaadhigi ka degay kahor qarax baadhistii waxbaa naga waraa qabtay waxbaa waa haynaa marka baadhistii way socotaa baadhistii kuma ku hortagayno baadhistii waa socota magarad bal iga waran howlgalkiina maxaa weerarkan u dhimaya ciidamada jabuuti ee ku sugan beledweyne oo kale maslada waxbuu dhimaya horta anaga waxba noma dhimayo waxa weeyaan mandatkey waxa weeyaan jabuuti nagu soo dirtay inaan soomaaliya aan taageerno ilaa askariga u dambeeya inaan taageerno oona waxaan u nimidnay halkan maaragtay haddaan haytaa ku dhamaanana aan soomaaliya halkaan ugu imaadno caalamada lagu nimidnay waxna waxay noo dhimaysana khasaaruhu mayadahada waxa noo dhimaysa ma jirto sidii awal hawlgalka kawanay baana wadaynaa meesha doonaa ka dowla iiraan mararkeeda askarta wuu fiican yahay xoog buu fiican yahay wixii kale imanka nagu ay noo noo soo dhawaadaan askarta diyaar bay yihiin hawlgallada way qabi doonaa waxyaabaha soo socota gaadhi intaa la eego wali waxyaabaha qarxa lagaa soo buuxiyey maxaa is leedahay way sababeen inaad ilinka ku hakisaan wallahi horta maaragtay maan helin xog maan helin laakiin askarteedu iyagoo feejignaanta askarteeda ayyaa maarata arrintaa joojisay kolkii la darawalkii la dilay baabuurkii haddeeta kolbadhan buu de u weecday qaraxiina kolkii de maaragtay ninkii darawalkii u dhintay baabuurkiiba iskiibu iska qarxay waad ka daawateen sawirada telefishana waa ka daawateen ilaa labaatan mitir horteedu ku qarxay marka khasaayar waa filkii baabuurkooda wax rasaasoo gudaha usoo galaan kelikiina ma soo gaadhin anagu aad baa maratay arrintaasi arrinti aan baahniy si fican maratay dhakeeda arrin maratay xaggooga nafsi darre ku dhacday anakana guud bay ku dhacday waayo waxay doonayeen xisaabsanayeen way waayeen way ku goobeen halkaas arrintaana si dhaksaa maratay cashir loogu dhigi doonaa waxyaabaha soo socda magrab ilaa hadda maxaa tallaabooyin qaadeen horta maaragtay kolkiiba waan xaafadii waa la xidhay waa la waa waa la waa la baaray ciidamo kale waxay tegeen balele in wax dad gurmud kale ay shabaab jireen iyaguna waxay ukaceen xaggii oraxsiinka nasiishiiy ukaceen waxba waxba waa la soo waayey xaafadihina baaditaankii waa lagu bilaabay wixii la qabanayona waa la qabtay hawlgalku way socon jireen waxyaabaha soo socda marka iyaga khasaare intee la-eg baa soo gaadhsiiseen dhinacooda wallahi khasaare way qaateen ba layidhi way qaateen siaadi loogiha bal way qaataan waxaana waa laga qabtay khasaaruhuna kulli dhaku uu jiraa waayo askarta aad ba isku difaacday hubka hayste o dhan bay ku fureen marka khasaaro xoog ninkii de darawalkii horta meesha uu ku dhintay de waa inkiisii uu googoonya u yeelaan waa ka sidaa bay u dhacday waan gartay su-aasha ugu dambaysa haddaan ka dhigo xidhiidh ma la samayseen laamaha amniga iyo bulshada magaalada beledweyne oo kale sharabaayo kolkiiba qaabasoo jeedi waxaa loo xig taliyaalayaa wasada taliyihii booliiska militariga ciidanka sane kulli waa isla wada joognay guddoomiyaashii oo dhan waa isla wada joognay wixii la qabanayo berri iyo wixii maanta kolkiiba la qabtay waktiga xaadirkaa waa la qabtay wada shaqayn joogta ilaaca way naga dhexaysaa ma garata
kaasi wuxuu ahaa taliyaha ciidamada jabuuti ee soomaaliya ku sugan xasan jaamac faarax oo goor dhaweyta khadka telefoonka ee beledweyne ugu warramay ismaaciil xuseen farjar